codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhegaystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah dowladda dhexe oo sheegtay inay ka go'an tahay badbaadinta deegaanka xaafad ka tirsan gaariso oo laga helay saddex qori iyo lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka toban iyo koowaad ee soomaaliya oo maanta la doortay kulan wacan duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa duhurnimo khamiisa taariikhdu waa saddexda bisha labaad idhaahda waa saddexda bisha saddexaad sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan idinkuga hayna warka duhurnimo ee star f m kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay ilaalinta bilicda deegaanka waxa uu tusaale usoo qaatay amarkii sanadkii labada kun toban iyo toddobadii gudaha wadanka looga mamnuucay isticmaalka bacaha balaastikada ah ee markaasi lagu adeegto hogaamiyaha wadanka ayaa carabka ku dhuftay in la dhaqangeliya xeerar kale oo markaasi la dhaqangelinayaan idhaahde xeerar kale oo looga hortegaya waxyaabaha keenaya nadaafad darrada arrintan ayuu kaga hadlay xilli uu maantay khudbad ka jeediyey xuska sanad guurada kontonaad ee kasoo wareegatay xilligii la as-aasay barnaamijka qaramada madoobe ee arrimaha deegaanka ee u n e b mister kenyata ayaa sheegay in kenya ay sharaf u tahay inay ka markaasi in ay ku taalo xarunta ugu weyn ee u n e p dabaaldegyada kontonaad ee hay-adan ayaa ka socdo xaafada girigiri aanidhahda gigiri ee magaalada tan nairobi gudoomiyaha dowladda dhexe ku matalay ismaamulka gaarisa ayaa warbaahinta u sheegay in howlgal markaasi ay ciidamada ammaanka ka sameeyeen xaafadda towfiiq ee magaalada gaarisaah lagu soo helay saddex qori oo sharci darraa waxa uu hoosta ka hariiqay in sidoo kale lasoo qabtay laba eedeysanayaal oo arrintan lala xiriirinayo hubka ay ciidamada gacanta ku dhigeen waxaa ka mid ah waa sagaashan iyo sideed xirmo oo rasaasa waxa uu intaasi ku daray in saraakiisha ammaanka ay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah hubka sharci darrada
alafu vilevile tuko na five magazines naona hii moja mbili tatu nne tano na sita na kwa hivyo hii ni silaha hatari sana na mnajua vizuri kwamba hapo awali kumekuwa na e, changamoto sana hasa katika upande wa buriburis huko bula taufik pamoja na kule bula, bula watu wakisazana kwa mnajili ya, ya mashamba na kwa hivyo e, ile mipango ambayo serikali imeweka e, ni kuhakikisha kwamba hakuna maendeleo yote ama development yoyote ambayo itafanywa katika hiyo sehemu hiyo. So ile kitu ambayo tumesema ni kwamba status quo iweko mpaka wakati ile kamati ambayo imebuniwa ya kuangalia mizozo ya ardhi iweze kutoa ile ile mipango ya kuweza kurekebisha uh, ile ile ile ukumbi ya mashamba ma, ma katika sehemu hiyo, na kwa hivyo hiyo operesheni itaendelea mpaka wakati ambapo tutamaliza kabisa uh, wale ambao wanabuni ama wako na haramu hatari silaha hatari. Ni watu wawili ambao mliweza kushikwa na kwa hivyo wataenda mbele ya kotini leo ama kesho ama wakati eh, kesho kesho wataenda mbele ya kotini na tutafuatilia mpaka wakisha kwamba wamefungwa.
sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu sheegay in weli ay shaqaynayaan amaba uu shaqaynayo cafis markaasi ay dowladda u fidiso cid kasta oo haysata hub sharci darra ah si ay usoo wareejiso
ile amnesty ambayo serikali ilitoa bado iko kwa wale ambao wako na silaha haramu, wako na hiari ya kuja kuja mbele ya polisi kuja kusurrender. Mtu akija na bunduki mbele ya polisi na kusema hii ni bunduki nimelete, nimesurrender, hautashikwa na kustakiwa, lakini ukijificha, tutakutafuta na utapatikana.
ugu dambeyntii wuxuu guddoomiyaha u mahadceliyey ciidamada ku guuleystay in qoryaha sharci darrada ah soo qabtaan isagoo dadweynaha ku booriyey inay booliiska kala shaqeeyaan ka hortaga falalka wax u dhimi karo xasiloonida guud ee amniga eh, gaarisa Nataka nipongeze maafisa wa polisi ambao walihusika katika hiyo operesheni. Pongezi sana OCPD Mwanang'ati pamoja na ustadhi wako, kazi nzuri sana. Ya pili ni kupongeza wananchi, wananchi ambao walipasha habari polisi na kutoa wito kwamba wananchi waendelee kusaidiana na polisi ili tuweze kupambana na wale wakora ambao wametatiza amani katika eh, mji eh, wa Garissa.
madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa magaalada washington d c kulan kula qaatay ku-xigeenka xogayaha waaxda dibadda ee mareykanka u qaabilsan arrimaha afrika qoraal iyo sawiro ay ku weheliyeen madaxa xisbiga a n c musalya madhavadi madaxa ololihiisa siyaasadeed ee arrimaha dibadda abaabu namamba xildhibaanka deegaanka township aadan bare ducaale iyo barasabka ismaamulka kariyaanga anway guru ayaa ruto uu soo dhigay baraha bulshada waxa uu hogaamiyaha labaad ee dalka hoosta ka hariiqay in kenya iyo mareykanka uu ka dhexeeya xiriir saaxiibtinimo oo aada u wanaagsan ruto ayaa qoraalkiisa ku sheegay in kenya ay sii wadi doonto adkeynta xiriirka kala dhexeeya mareykanka si gaar ah ka shaqeynta nabadgelyada iyo xasiloonida bariga iyo geeska afrika wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka george mogoha oo markaasi kormeed ku tegay dugsiyo ku yaala ismaamulka mombaaso ee gobolka xeebta ayaa u digay cid kastaoo isku dayda in ay sameyso xatooyo ka dhana imtixaanaadka qaran waxa uu sheegay inay ka warqabaan qorsho ah in warqadaha la iskugu diro barta telegramka balse aan taasi lagu guuleysan doonin mogoha ayaa digniin gaar ah u diray saraakiisha maamul markaasi maamulaya xarumaha imtixaanka shahaadiga lagu sameyn doono laga bilaabo toddobada bishan oo isniinta horteena ah ku beegan waxa uu sheegay inah mas-uulkii warqad imtixaan furo ka hor xilliga loogu talagalay inuu cawaaqib xumo la kulmi doono wasiirka ayaa dhanka kale kenyaanka u xaqiijiyey in dowladda ay gabagabeyneyso qorshaha lagu sugayo ammaanka deegaanada ee xasilooni darada ka jirta sidaa owgeedna aysan jirin wax cabsi oo la xiriira saameynta waa sameynta imtixaanada k c b e da iyo k c s e da iskuduwaha dowladda dhexe u qaabilsan gobolka xeebta john ulungata ayaa dhankiisa xaqiijiyey in ilaa iyo hadda aynan markaasi jirin warqad imtixaan oo xilli horeyba la helay Kwa ujumla sidhani kuna mahali mtihani uta, utapotea ama kuibiwa, na tunatarajia kwamba mtihani huu haujaonwa na mtu yeyote, bado iko vile ilivyofungwa. Itafunguliwa tu wakati imefika ndani ya examination center na kwa mwanafunzi ambaye atafanya mtahiniwa.
gudoomiyaha xisbiga o d m john baadi ayaa markaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay dhaliil ka timid madaxweyne ku-xigeenka wadanka william ruto oo ahayd in markaasi uu diyaar garowga doorashada guud ee sanadkan ay hareeyeen hanjabaad iyo cabsigelin baadi ayaa ruto ku tilmaamay musharax madaxweyne oo u muuqda inuu xilli horeyba dareemay in looga adkaan karo tartanka sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan labada kun labaatan iyo labada sidaa owgeedna hadda uu ku andacoonayay in natiijada doorashada la shuba lagu shuban doono gudoomiyaha odm ayaa xusay in madaxda isbahaysiga siyaasadeed ee kenya kwanza uu sida uu hadalka u dhigay isku diyaarinayaan in ay qaadacaan natiijada doorashada guud dhanka kale mr badi ayaa markaasi sheegay in madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu yahay muwaadin xaq u leh inuu codkiisa ku taageero musharaxa uu doonayay sidaa owgeedna garab uu u muujinayo madaxweynaha xisbiga o d m raila odinga aynan ahayn in loo fasiro amar la siinayo kenyaanka oo ah in ay u codeeyaan ra-iisul wasaarihii hore ee kenya hadalka john ayaa markaasi yimid kadib markii madaxweyne ku-xigeenka dalka oo ku sugan mareykanka uu sheegay in loo baahan yahay in kenyaanka fursad loo siiyo u codaynta qofka ay ku kalsoon yihiin iyadoo cidna markaasi aanan la cabsi gelinayn hafayeenka dowladda dhexe mr seris oguna ayaa la filayaa inuu maantay gaaro degmada burra ee ismaamulka gaarisa waxa uu halkaasi ku markaasi ku dahfuri doonaa qaybinta cunno ay dowladda dhexe ugu talagashay dadka ay abaartu saameysay sayres oguna uu qorshuhu yahay in barnaamijkan mid la mid ah uu berri ka fuliyo ismaamulka kichie ayaa faahfaahin ka bixin doona falcelinta dowladda ee dhanka abaarta ku dhufatay labaatan iyo saddex ka mid a ismaamulada waddanka rafael tuju oo dhowaana iska casilay xilka xogayaha guud ee xisbiga jubilee ayaa sheegay inuusan weli go-aansan ismaamulka uu isku soo sharaxi doono waraysi gaar uu siiyey telefishinka maxalliga ee sidsen ayuu tujuu ku xusay inuu markaasi ka tartami doono ismaamulada nairobi amaba siyaaya midkood tujuu ayaa intaasi ku daray inuu isha ku hayo ilaa saddex ee markaasi deegaan baarlamaaneed oo uu isleeyahay haddii mid ka mid ah aad kasoo istaagto waa lagu dooran karaa hase ahaatee wuxuu ku celiceliyey in ugu horeyna dhinacyo kala duwan oo siyaasadeed markaasi aan idhaahde ugu horeyn uu markaasi dhinacyo kala duwan oo siyaasadeed la sameyn doono wadatashi dheeraada ka hor inta uunan qaadan go-aanka kama dambayska xogayihii hore ee jubilee ayaa sheegay inuu caasimada dalka ee nairobi ku noolaa muddo afartan iyo sagaal sana ah sidaa oogeedna aysan jirin cid uu markaasi ka codsanaya amaba ka hor istaagi karo in uu isku soo sharaxo
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka koonfur galbeed ayaa maantay magaalada baydhabo ku qabtay doorashada lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka kursiga koowaad ee doorashadii maantay ee ka dhacday baydhabo ee hooba laba boqol konton iyo saddex ayuu horey ugu fadhiyey markaasi ugu fadhiisay nidhahdee samre ibraahim cumar balse waxaa ku guuleystay aadan maxamed cali oo helay codod gaariyo toddobaatan cod halka musharaxii la tartameeyey cabdiqaadir ibraahim buule uu helay labaatan iyo kow cod waxaana hallaabay hal cod kursiga labaad ee hoba boqol toddobaatan iyo sideed ayaa waxaa ku guuleystay cabdulaahi maxamed cali isagoo helay codod gaariyo toddoba waa toddobaatan cod halka musharaxii la tartameeyey ee bilaa xasan cabdina uu helay labaatan iyo shan cod laba cod ah ayaa hallaabay waxaana kursiga horey ugu fadhiyey wasiirkii hore gaashaandhigga xasan cali maxamed amar dambe kursiga saddexaad ee hooba eber conton oo horey ugu fadhiyay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ayaa waxaa ku guuleystay wasiirka ganacsiga koonfur galbeed axmed sheekh maxamed mashruuc kaasi oo helay codada gaariya siddeetan cod halka musharaxii la tartamayay ee maxamed ibraahim aadan uu helay toban iyo afar cod saddex cod ayaana hallaabay kursiga afaraad ee hooba laba boqol iyo soddon oo horey ugu fadhiyey cabdiraxmaan aadan ibraahim ipi ayaa markaasi waxaa maanta ay ku guuleystay jaamac taqal cabaas wuxuuna helay codod gaariya toddobaatan iyo toddoba cod halka musharaxii la tartamayey ee cabdi cali cumar uu markaasi u codeeyey labaatan iyo saddex cod ayaa u codeysay amaba erge ayaa u codeeyay kursiga shanaad ee hooba boqol sideetan iyo saddex oo horey ugu fadhiyey sandheere maxamed iftiin balse meesha laga saaraya waxaa maanta ku guuleystay mukhtaar maxamed guuleed isagoo helay codod gaaraya siddeetan iyo saddex cod halka musharaxii la tartamayay xuseen cali aadan uu helay toban iyo lix cod hal cod ayaana markaasi hallaabay kursiga lixaad ee ugu dambeeyay doorashada maanta ka dhacday magaalada baydhabo ee hoobah laba boqol toddobaatan iyo shan ayaa waxaa ku guuleystay ismaaciil lidow maxamed isagoo helay codod gaaraya toddobaatan iyo kow cod halka musharaxii la tartamayay cabdisitaar xasan cali uu helay toban iyo lix cod waxaana hallaabay saddex cod maamulka koonfur galbeed ayaa lagu wadaa inuu dhowaan soo gabagabeeyay guud ahaan doorashada golaha shacabka ee deegaanada koonfur galbeed si uu u noqdo maamulkii ugu horreeyay ee soo gabagabeeya doorashada ka hor shan iyo tobanka bishan maars oo ah xilliga ugu dambeeya ee lagu ballansan yahay in doorashada golaha shacabka baarlamaanka toban iyo koowaad ee soomaaliya lagu soo gabagabeeyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish oo deegaanka garasbaaley uga qayb galay ololaha wacyigelinta kahortaga isticmaalka maandooriyaha ayaa sheegay in maandooriyuhu uu yahay sababta ka dambeysa dhibaatooyinka ka taagan dalka soomaaliya baaritaanada arrintan laga sameeyey ayuu ku sheegay inay muujinayaan in maandooriyuhu uu yahay dhibaatada ugu weyn haddii meel looga soo wada joogsanna uu halis ku yahay jiritaanka ummadda soomaaliyeed
khataraha ugu badan ee dalkeena wajahaya ayuu kow ka yahay waxaa dhaca dhac ayaa dhaca dil ayaa dhaca sababo kala duwan u dhaca laakiin ma isweydiinay yaa dhiirigeliya u ah waxaasoo dhan waxa dhiirigeliya waa maandooriyaha waxa waxbarashadii da-yartii ka mashquuliyey ee ka baabi'iyey waa maandooriyaha dilka iyo sixun u dhaqanka iyo sabab kasta ama waddo kastoo xumaanu ku timaado waxa sahla oo suurogeliya waa maandooriyaha maandooriyaha ayaanu aragnay khataraha hadda jira ee bulshada soomaaliyeed ee ay wajahayso inuu midka koowaad yahay degmooyinka inta badan waa soo marnay inta yaree farakutiriska ah ee noo hartayna waanu soconnaa waxaa lala hadlayaahu ma aha derbiyada waxaa lala hadlayaahu waa dadka dadka ee khatar kasta oo ay dareemaan waxaa ka weyn oo ka xanuun badan dhibaatada maandooriyuhu bulshada ku hayo dhibaatada maandooriyuhu uu ku hayo da-yarta uu ku hayo haddii dhib dhaco ku saabsan dhac ku saabsan dil ku saabsan qarax ku saabsan mashaakil ama xumaan oo dhan maandooriyaha sababu ah maandooriyaha oo nagu sii raagana waa burbur iyo baaba iyo bulsho magaceedu tirmay inuu sii jiro waxaanala ka rabaa qof kasta oo arrintaas wax ka qaban kara qof kasta oo isticmaala in lala dagaalamo ama laga wacyigeliyo ayaa loo baahanya gaar ahaan mas-uuliyiinta gaar ahaan waalidiinta waxaa saaran xil gaar ah oo uu ka saaran yahay ubadkooda maxaa yeelay waxaa isticmaala waxaa u badan daayarta midka iibiya iyo midka isticmaala labaduba waa khatar dhibaatooyinka amni ee dalka ka dhacaya ee ka dhacaya gobolka banaadir ee ka dhacaya magaalada caasimadda ah isagaa sabab u ah marka aan baarnay oon aan sii si hoose u sii fiirinay waxaa noo soo baxay kaasoo la baabi'in inaan amni daradu baaba'in sidaa darteed waa inaan dhammaan mas-uuliyad iska saarno waa in dhammaan dadaal aan u galno la dagaalan degmada xamar jajab oo hadda guddoomiye fadhiy habeen saddexaad waxaa la qabtay howlgal amniga yacni lagu xasilinayo ee, kuwaasoo ka dhaca yacni qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir habeenadii goobo mucayana ayaa baaritaan lagu sameeyaa baaritaankaas waxyaabaha amni darada keena ayaa la baaraa iyo dadka amni darada ka shaqeeya iyo ee, maandooriyaha laf- iyo dadka ka ganacsada iyo goobaha lagu iibiyo waxay soo heleen haweeney siddeetan iyo dhowr sano jirta ee gadaysa iibinaysa Ee, arrintaas markaa waa waxay waxay ku tusinaysaa khatar jirta ee bulshadoo dhanna saameyn kule inay tahay ayay taasi muujinaysa Ee, aniga waxaa iga dhex muuqday meeshaas dhallinyaradii waxaa iska ganacsan jiray inay xirfad beddesheen oo is yidhaahdeen dadka waaweyn laga baari maaye ayaga ha loo dhiibo oo haweeneydaas waayeelkaa lagu khalday aniga aragtidee saasay la dhinac walba waa naga soo gelayaan luuq walbay nooga imaanayaan waxaa loo baahan yahay wacyigelintii agaasinka arrimaha diinta ee gobolka banaadir oo halkan ka qaybinayay in si fiican loo akriyo qofka aan wax akrina uu yidhaah qofka wax akriya ii akri
wasiirka wasaaradda amniga gudaha soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur yofdi oo hogaaminaya ayaa dalka tunisiya kaga qayb galay shirka soddon iyo sagaalaad ee golaha wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga carabta wasiirka ayaa warbixino la xiriira xaalada amni ee soomaaliya shirka ka siiyey xubnaha golaha wasiirada carbeed ee ku sugan iyadoo sidoo kale uu sii wadi doono ee kulamada uu markaasi la yeelanayo mas-uuliyiinta iyo madaxweynaha dalalka iskugu imaaday madashaasi cabdulaahi maxamed nuur wasiirka wasaaradda amniga soomaaliya ayaa la filaya in inta uu ku sugan yahay dalka tunuusiya in markaasi uu kulamo du- la- kala- kala duwan uu la qaato madaxda dalkaasi isagoo kala hadli doono markaasi arrimo ku saabsan dalka soomaaliya warar ka imaanaya degmada raagacale raagacale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in xiisada u dhexeysa ciidanka maamulka degmadaasi iyo rag hubaysan oo maleeshiyaad ah ay maantay ka ta- ka taagan tahay raagacale xiisada ayaa daba socotay iska horimaad sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo shalay raagacale ku dhex maray ciidamo taabacsan guddoomiyaha degmadaasi iyo rag markaasi hubeysan oo maleeshiyaada waxaana halkaasi ku dhintay laba ruux dadka ayaa waxa ay ku waramayaan in xiisadan ay salka ku hayso muran ka dhashay lacaga laga qaado gaadiidka safarka ah ee mara degmadaasi iyadoo la tilmaamay in maleeshiyaadka ay dalbadeen in waxa laga siiya lacagtaas balse uu maamulku diiday xiisada u dhexeysa labada dhinac ayaa weli ka taagan ah gudaha degmada waxaana laga cabsi qabaa in mar kale uu halkaasi ka dhaco dagaal khasaare geysta oo dhexmara ciidanka dowladda ee maamulka degmadaas iyo sidoo kale maleeshiyaadka hubeysan weli ma jiro wax markaasi war oo kasoo baxay maamulka gobolka iyo waxgaradka degmada oo ku aadan xiisada iyo dagaalka shalay halkaasi ka dhacay ee khasaaraha dhaliyey sidoo kalena maamulka gobolka ayaa ilaa iyo hadda ka hadlin falkaas dhanka kale faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayeen weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo waaberigii hore ee saakay ka dhacay magaalada guriceel ee gobolka galgaluud gal- markaasi galgaluud ay lahaadee kaasi oo ay qaadeen ragga hubeysan oo maleeshiyaada ragga weerarka ku qaaday guriceel ayaa waxaa la sheegay inay ka gadoodsanaayeen maxaabiis ku jiray xabsiga magaaladaas waxaana iska horimaada markaasi kooban uu halkaasi ku dhex maray ciidanka booliiska iyo ragga hubeysan ee maleeshiyaadka ahaa inta la xaqiijiyey hal askari oo ka tirsan ciidanka booliiska maamulka galmudug ayaa ku dhintay weerarka oo si kadis ah u dhacay saakay halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray sida ay sheegeen saraakiisha taliska booliiska magaalada guriceel wararka ayaa intaasi waxay ku darayeen in xabsiga guriceel ay ka baxsadeen afar ruux oo markaasi maxaabiis ahaa kuna jiray xabsiga magaalada islamarkaana maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ay ka gadoodsanaayeen maxaabiista baxsatay ee ku jiray xabsiga weli ma jiro wax war oo markaasi kasoo kordhay arrintan oona ku saabsan maamulka magaalada guriceel ee gobolka Gal- galgaduud oo ay iga hadlayaan weerarka khasaaraha dhaliyey ee saakay ka dhacay magaaladaas waxaana socda howlgalla sida la sheegay lagu raadinaya maxaabiista ka baxsatay xabsiga markan waxaan mawliida maxamed shuuriye ka codsanayaa inuu soo koobo qodobada dibadda mahadsanid xamdi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ayaa sheegay in sababaha ay u weerarayaan ukrain ay ka mid tahay in dowladda dalkaasi laga hor istaago inay ku biirto gaashaanbuurta nato lafrof ayaa telefishinka dowladda ruushka u sheegay in ciidamadooda difaaca ay bartilmaameysanayaan xarumaha militari ee ukrain waxa uu carabka ku adkeeyey in quwadaha reer galbeedka ay ka warqabeen tabashooyinka xukuumadda moscow ayna tahay inay xaliyaan maray ahaataba sergey lafrof ayaa xayiraadaha lagu soo roogay ruushka kadib markii uu weerar ku qaaday ukraina ku tilmaamay canshuur la saaray madax bannaanida golaha guud ee qaramada midoobay ee u n g a ayaa cambaareeyay howlgallada militari ee dowladda ruushka ay ka wada gudaha ukrain xubnaha golahan ee xukuumadda moscow ka dalbaday inay si deg dega usoo afjarto duulaanka soo bilowday khamiistii hore waxaa arrintan codkooda ku taageeray boqol afartan iyo kow xubnood oo ka mid ah golaha guud ee qaramada midoobay halka shan ay ka soo horjeesteen iyadoo soddon iyo shan xubnoodna ay ka aamuseen madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa bogaadiyey sida aqlabiyadda leh uu goluhu uga soo horjeestay ruushka codaynta ay ku tilmaamay mid ka turjumaysa midnimada dunida biden ayaa ruushka ku eedeeyey in uu waddan madax bannaan oo darislaah ku qaaday duulaan laga naxay sidaas awgeedna cambaaraynta golaha u n g a ay caddaynayso midnimo caalami oo aan horay loo arag waxyaabihii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalka ukrain iyo ruushka haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada gaashaandhigga ee ruushka ay gebi ahaanba gacanta ku dhigeen magaalada khaason ee ku taala koonfurta dalkaasi ukrain wararka intaasi ku diray in magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay caasimadda dalkaasi ee kiiv iyo sidoo kale magaalada kharkib ee ku taalla waqooyiga bari ee ukrain iyo mariupol oo ku taalla koonfurta bari weli ay weeraradu ku socdaan madaxweynaha ukrain volodimir zeleneskina waxa uu sheegaya in ciidamada difaaca ay amniga sugayaan oo iska caabinayaan weerarka uu kusoo qaaday ruushka tani ay imaanaysa iyadoo qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda u qaabilsan arrimaha qaxootiga ay sheegtay in ka badan hal milyan oo qof in ay ukrain iskaga qaxeen maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c dana waxay gudagashay baaritaano la xiriira dembiye dagaal oo ruushka uu ka geysanayo gudaha ukrain arrimahan haddii aan eegno dhanka kale waxaa lagu soo warramayaa in xogeeyaha arrimaha dibadda ee ingiriiska waa liis trosa in uu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay xayiraada la saaraya ee bangiyada ruushka in ay noqoto mid gebi ahaanba saameynaysa bangiyada ku yaalla waddankaasi oo uunan jirin bangi laga tegayo waxa uu maraykanka midowda yurub iyo sidoo kale waddamada ku bahoobay dalladda g seben oo ah toddobada waddan ee caalamka ugu horreeya dhanka dhaqaalaha ama warshadaha in ay gebi ahaanba xayiraadahan la xiriira hanaanka lacagaa la iskugu diro caalamiga ama hanaanka bangiyeed ee loo yaqaana swift in uu noqdo mid saameynayo dhammaan bangiyada ku yaalla gudaha ruushka oo aan kuwa gaar ah lagu bartilmaamaysanin sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in arrintan dhanka kale markaan eegno dhankaasi iyo shiinaha dowladda shiinaha waxay sheegtay in in ka badan saddex kun oo ka mid ah muwaadiniinteeda ay isaga soo baxeen gudaha dalka ukrain arrinka waxaa shaaca ka qaad afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda beijing laguna magacaabo weng wang aan irahdee wenbin wararka intaasi ku daraya in shiinuhu uunan horey ka mid noqon waddamada shacabkooda ugu baaqay inay isaga soo baxaan gudaha ukrain hase ahaatee waxay xukuumadda beijing ay soo bandhigtay qorsho daadgurayn ah wixii qodobkaasi kusoo kordhana dib ayaad kala socon doontaan aan dib idinkugu celiyo xamdi xuseen mawliid maxamed oo mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona isticmaal maaskarada ama afxirka markaaad ku sugan tahay goobaha dadweynaha fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari